إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah weerar duqeyn ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka puntland ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka galgala ee gobolka bari weerar lagu qaaday wasiir hore oo ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ka dhacay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday askarta kenya ee haystay deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose maxkamadda wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dil toogasho ah waxay ku fulisay askari ka tirsan maamulka jubbaland kaasoo ka dhacay magaalada kamsuuma munaasabad ka dhacday deegaanka kuunya barow ayaa beesha tunni waxa ay ku soo xiratay macahad ay ubadkooda wax ku baranayeen oo socday muddo sannado ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaa kabahooda la galay masjid cusub oo laga dhisay magaalada muqdisho ku dhowaad toban ruux oo rayd ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay bariga dalka burkina faso إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan weerar duqeyn ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka puntland ayaa waxauu ka dhacay deegaanka galgala ee gobolka bari warkaasi war kale oo la xiriira wasiir hore oo ka tirsan maamulka hirshabeelle oo lagu weeraray magaalada jowhar iyo dagaal ka dhacay deegaanka taabto waxaa ka waramaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollo ay ka mid yihiin gobolka bari shabeellada dhexe iyo jubbooyinka haddii aynu ka hormarno gobolka bari rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka puntland waxay ku weerareen tiro madaafiica kuwaas oo khasaare u geystay ciidamadii la beegsaday ciidamada madaafiicda lagu weeraray ayaa ku sugnaa deegaanka galgala oo dhacaduleedka magaalada boosaaso waxaana qaraxan inta la xaqiijiyey ku dhaawacmay shan askari kuwaas oo loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada boosaaso ee gobolka bari dhanka shabeellada dhexe ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala la beegsadeen hoyga magaaladaas ay ka degan tahay wasiir hore oo ka tirsan maamulka hirshabeelle waxa ay wararku intaa ku darayaan in xilliga qaraxa uu dhacayay ay guriga ku sugnaayeen saraakiil ciidan faahfaahin dheer iyo weli kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay qaraxa lagu weeraray hoyga wasiirka sidoo kalena saraakiishu ay ku sugnaayeen dhanka gobolka jubbada hoosena ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamada kenya ee qaybta ka shisheeyaha kusoo duulay wadanka soomaaliya ciidamada kenyaatiga ee la beegsaday ayaa kusugnaa deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose maxkamadda islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa xukun dil toogasho waxa ay ku fulisay askari ka tirsan maamulka jubbaland waxaana uu xukunku ka dhacay magaalada kamsuuma maxamed cali aadan ayaa warkaas faahfaahinaya gelinkii dambe ee shalay waxaa fagaaro ku yaala degmada kamsuuma ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ka dhacay xukun xaddurida ah kaasoo lagu fuliyey askari ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland saciid gaarane cabdi oo muddo lix sano ah la shaqaynayay ciidamada maamulka jubbaland ayaa lagu fuliyey xukunkan waxaana usoo daawasho tegay boqolaal dad ah mid ka mida qudaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha ka aqriyey xukunka maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada jubbooyinka la horkeenay eedaysane sabiix gaarane cab oo soddon iyo laba sano jir ah oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta ee jubbooyinka waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan ciidanka dhigdada jubbaland wuxuuna la shaqaynayay muddo lix sano ah kana howlgeen jiray kuula gaduud iyo baartan intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane sabiix gaarane cabdi wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan ka jirsanaa ciidanka jubbaland muddo lix sano ah laba sano oo ka mid ah tababar ayaan ku jiray waxaana tababarayay saraakiil etoobiyaana waxayna ahayd qarada akademiya afar sano kalena waxaan ka howlgeli jiray ulagaduud iyo baarka xukun
intaasi kadib qaadiga ayaa soo gudbiyey xukunka ninkan iyo maraajicda loo cuskaday iyadoona isla goobta lagula fuliyey maxkamadda markay dhegeysatay eedii loo soo jeediyey eedaysana tadbiir gaarane cabdi iyo jawaabtiisa oo ahayd mid ilaal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay noqontay sida tan kow maxkamaddu waxay ku noqontay tadbiir gaarane cabdi xukun diri oo xadguridaa labo xukun wuxuu ku sugnaaday khilaal saddex maraajicda loo codsaday xukunka qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fainahu minhum إن الله لا يهدي القوم الظالمين آية في سورة المائدة قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم man badala diinahu faqtuluuh rawaahu lbukhaariy
wilaayada islaamiga ee jubbooyinka waxaa marar badan sidan oo kale uga dhacay xukunno lagu fuliyey askar ka tirsanaa maamulka jubbaland kuwaasoo ay gacanta kusoo dhigeen ciidamada mujaahidiinta munaasabad ka dhacday deegaanka kunya barow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa beesha tunni waxay ku soo xiratay macahad ay wax ku baranayeen ubadkooda kaas oo socday muddo sannado ah mahad ayaa warbixinta munaasabadda soo jeedinaya xafladdan oo ahayd mid lagu soo xirayay machadka al-iimaan ee u furan beesha tuni ayaa ka dhacday deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose arday ku dhow boqol ruux oo ka mid ah dhalinta beesha ayaa ka qalinjebisay machadkan kadib muddo saddex sano ah oo ay waxbaranayeen munaasabadii gunaanadka u ahayd xiritaanka machadkan ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan ugu horrayn maamulaha machadka ayaa ka warbixiye marxaladihii uu soo maray machadka iyo kutubtii ay ku baranayeen ardaydu muddadii uu furnaa machadkan waxaa la furay sagaal iyo tobanka bisha bilqicda ama bilqacda ayaa la furay ee sannadka markuu ahaa kun afar boqol iyo afartan hijiriyada machadka waxa uu socday saddex sano iyo laba bilood taqriiban dufcadanna waa dufcada labaad oo hadda maanta qalanjibinaysa muddadaa saddexda sano ahayd ardayda waxay soo qaateen kutubo kala duwan kuwaasoo aan sheegi doono ardayda tawxiidka waxay ka soo qaateen kitaabka la yidhaahdo usuulu thalaath iyo kitaabka waajibaatu almutaxatimaat iyo kitaabka dalaa'il fii xukmi mawaalaati ahli shirk iyo kitaabka usuulu sunna liimaam axmed iyo nadmiga sulamulwusuul iyo caqiidatu alwaasitiya oo ugu dambeeyey xagga culuumulqur'aanka waxay ka soo qaateen taxfiidu alqur'aani alkariim oo ay dhammeeyeen inta badan tafsiiru alqur'aani alkariim oo iyagu saddexdaa sano muqarar u ahaa sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay suldaanka guud ee beesha tuni suldaan maxamed cabdulqaadir waxaan u dardaarmayaa beesha juhdigii ay soo bixisay midhaheedii way u jeedaan juhdigan hadda la bixiyo in lasii labanlaabo oo dadaalkii lasii wado oo ardadan oo maanta a u jeedeen waxay soo bandhigeen waa wax aada loogu farxo inay wax barteenna waa u jeednaa qabaa'ilada juhdigay bixiyeen iyo dhaqaalihii laga aruuriyey maanta waa ku qanacsannahay dhaqaalahaas inuu meel fiican ku baxay oo maanta midhihiisii waa kan waa guranaynaa marka waalidiinta waxaa laga rabaa waxbarasho ma dhammaanayso ilmaha in ay dabataagnaadaan oo xalaqaadka masaajidada ku xiraan oo waxbarashadooda ay sii wataan waalidiinta taas ayaan kula dardaarmaynaa ardayda ubaxan quruxda badan oo maanta naga farxiyey oo culimada ah waxaan idiin dardaarmayaa inaad waxbarashadii sii laban laabtaan oo aada sii dadaashaan ugu dambayntii munaasabaddan waxaa soo xiray waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan wuxuuna la dardaarmay ardayda macadkan ajazaahum allahu khayran waxaan leeyahay ardada iyo waalidiinta carruurtooda u oggolaaday inay heerkan soo gaaraan jazaahum allahu khayran waa dadaasheen meel fiicana wax la soo gaarsiiyey laakiin waxbarashadii halkan kuma eko meeshaan keliya in ekoy saddex sana wax soo baranayo khalaas nin kastoo duurkiisu iska gala ma ahan sax ma aha ardada shalay hadday ahaayeen maanta arday hadday carruur ahayen maanta waa mas-uuliyiin diinaa laydin bari dhaqaalaa idinku baxay dhaqaalahaas keliya inaa wax naftiina a barataan keli ma ahayn ummadda inaa wax ka badashaana laydinka rabaa taariikhdii dib ha loogu laabto dad idinka idinla da-ah ayaa waxa weyaan qaarado badan risaalo gaarsiiy diinta nabi maxamed sal l gaarsiiy ha ku dayanina dadka ardada baaa kuwa bataaliinta ee meelaha weriga ha ku dayanina kuwa meelahada taagan ee mootooyinka ceerinaya ha ku dayanina fursad a haysataan diin ilahi tacaala laydin baray waxaa la rabaa diintaas laidin bari kow inaad naftiina xoogan ku tadbiiqisaan ood ku camalfashaan oo laydinka arko masaajidda iyo meelaha khayrka laydinka arko mooyaane keliya waan baranay cardina waan samaynay waana takharujinay sheekada maaha waxbarashana waa idin laabantay insha allahu tacaala jazaakum allahu khayr intaasaa dhiibray qabaa'ilada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa furtay macaahid ay wax ku bartaan ubadkooda
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa kabahooda la galay masjid cusub oo laga dhisay magaalada muqdisho cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa tallaabtii koowaad ee uu qaado waxa ay noqotay inuu ku xadgudbo mid ka mid a goobaha xurmada mudan oo ah masjid ku yaala magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha iyo xubno uu hogaaminaya ayaa booqasho ku tegay masaajidka isbahaysiga ee magaalada muqdisho kaas oo aan madaxtooyada ka fogeyn waxaa la arkayay asiga iyo kooxda la socotay oo qof dumara ku jirtay oo iyagoo kabahooda wata masjidka dhex taagan sawirkaasi ayaa ka mid ahaa sawiro la baahiyey oo internetka ku jira tani waxaa loo arkaa tilaabo uu shisheeyaha ku tusayo sida diinta islaamka uu meel uga dhacayo falkay ku kaceen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo wafdigiisu ayaa ah mid laga xumaado geesta kale xamse cabdi barre waxa uu u muuqdaa inuu yahay nin aan talooyin badan laga siinin mashruuca uu u xil saaran yahay oo ah la dagaalanka xarakada shabaab ulmujaahidiin maadaama dowladda federaalka ee uu ra-iisul wasaaraha ka yahay iyo maamulada ka farcamaahu ay maraykanka iyo xulufadiisa ugu xil saaran yihiin inay la dagaalamaan ciddii sheegatay inay shareecada islaamka soomaaliya ku xukumayso xamse cabdi barre asigoo ka hadlayay xafladda caleemasaarkiis oo ka dhacday magaalada muqdisho ayuu wasiirka diinta ee awqaafta weydiiyey bal inuu sheego dagaalka xarakada shabaabulmujaahidiin ka dhanka ah inuu xaq yahay iyo inuu baadil yahay muhiimna ay u tahay inuu arrintaa u kala caddeeyo wasaaradda awqaafta sheekhu hadda uu wasiirka ka ahaa xil baa saaran wuxuu xil ka saaran yahay muslimiin baan nahay ha noo sheegto dagaalka aan meeshaas la gelayno ma sax baa mise waa qaldan yahy ma baadil baa mise waa xaq waa inay noo sheegtaa
xamse cabdi barre waxaa ka horreeyey ra-iisul wasaareyaal badan oo maraykanka iyo xulufadiisu ay muddo ku soo shaqaysteen asigana markii muddo lagu qaraabto ayaa xilka laga eryi doonaa sidii saaxiibadii ku dhacday haddii aanuba intuu xilka haya dhiman ku dhowaad toban ruux oo raydah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay bariga dalka burkina faso ila dhanka ammaanka ah ayaa warbaahinta uu sheegay in ugu yaraan siddeed qof oo shacab ah lagu dilay bariga waddanka burkina faso kadib weerar ay koox hubaysan ku qaadeen dad ku sugnaa goob ay xafladii ka socotay sida ay sheegayaan goobjoogayaal weerarkan waxa uu si gaara kaga dhacay tuulo hoostagta gobolka kolbeeluga kaasoo dhaca bariga waddanka waxaa sidoo kale lagu dhaawacay tobannaan qof oo shacab ah oo ay ku jiraan caruur iyo haween nin ka mid ah dadka deegaanka oo ka badbaaday weerarkan ayaa waxa uu sheegay in dableeda hubaysan ay rasaas aan kala sooc lahayn la dhaceen dadka taasoo sababtay khasaare baaxad weyn oo gaaray dadkii ku sugnaa goobta goobjoogayaal ayaa xaqiijiyey dhimashada siddeed ruux iyo dhaawacyada in ka badan toban kale oo ay ku jiraan qaar ay xaaladoodu liidato waddanka burkina faso ee ku yaala galbeedka qaaradda afrika ayaa waxaa sannado badan ka dhacayey weeraro laayaan ah oo inta badan ay geysanayaan maleeshiyaad hubaysan kuwaas oo aan heebtooda la garan warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa